والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد المحاضرة السابعة أحكامها صلاة الجمعة هي أحكام تعالى iyo aayaadkan jumcada ka hadlaya waa suurat ljumuca suuraddaas suurat ljumuca la idhaahdo aakhirkeeda weeye qaala allahu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumucati fascw ila dikr illahi wadaru lbayc ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إلى آخر السورة وجمعتي هي أحكام وحي هالكن كوابا مركا انت قرآنك وحصي sida bukhaari iyo muslim ku sugan sababta ay ku soo degeen aayaadkani waxay ahayd iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam oo u khudbadaynayo asxaabta uu taagan yahayna ayaa waxa soo galay madiine safar safar baa madiine soo galay ka yimi xaggaa iyo shaab safarkaasi mid la sugayo loo hanweynaabuu ahaa oo dee marba xoogaaba la ysku ururin jiray awr iyo gaadiida kolkaasaa la bixi jiray kolkay safarkaasi soo dhow yihiin biibaadooda iyo durdurbaano badan ayay soo garaaci jireen sida baalkaa iminka jaadka hoonka uu soo yeedhiyo sidaasoo kale durbaana usoo garaaci jireen kii wax iibsanaya lacagtuu la diyaargaroobi jiray kii wax ku lahaana waa usoo diyaargaroobayay dabcan waa laga yaabaa inaanu magaalada wada kafaynin ee la kala boobana wuxuu ku soo beegmay alla waxula qabeeye iyadoo nebigu taagan yihi khudbadii u akhriyaya asxaabta oo mimbarka uu ku taagan yihi kolkaasaa asxaabtii in badanoo ka mid ihi ay yaacday safarkii baa loo yaacay inamaa amwaalukum waawlaadukum fitnatun wallahu cindahu ajrun cadiim yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illaah alamwaal waalawlaad waa ayaa badanta kii maal lahaana ka gaadhsii buuo ku dhufo marka hore faa'iidada kii awlaad lahaana wuxuu ihi balgalaamo uga haleel hala yaabin asxaabtee waa runtii midaynaan uba safri karneen inagu jaabir bnu cabdilaahi radia allaahu canhu radia allaahu canhumaa ayaa xadiidka warinaya wuxuu idhi nebiga waxaa ku soo hadheen laba iyo toban nin oo anigi iyo cumar iyo abuubakar aanu ka mid ahayn intii kale fadhaqaa la tiiriyey aayaadkana ilaahay uu soo dejiyey kolka riwaayada ugu qawisan ugu xooga badan ee tilmaamaysa sababa nusuulka aayaadkani waa kaa riwaayadan kale waxa ay tilmaamayaan inuu nebigu ku yidhi asxaabta haddii intan inaydin raaci lahayd oon cidiba igu soo hadri lahayn la saala bikum ulwaadi naaran naar baa laydinku afrogi lahaayoo kamaydaan faa'iideen sababtu taasee ahayd marka aayaadku waxay isugu jiraan iyadoo ilaahay uu farayo dadku marka cibaadada wakhtigeeda inaanay wax kale ku buuxin siiba jumcaha oo arrimuhu ay tartiibsan yihiinoo cibaadaduna wakhti bay leedahay shaqaduna wakhti bay leedahay inaan la isku gadin oon la isliqsiinin ee midba wakhtigeeda la siiyo taasaa ilaahay uu tartiibiyo wakhtiga mu'minka ayuu tilmaamay inuu yahay mid nidaam iyo jadwal leh mubarmaj oo barnaamij loo habaysa canaan baana ku dhacday qoladii isla markaa halkaa u cararay nebigana taasi inaanay qabanayn baa aayaadka ilaahay uu ku tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow idaa nuudiya lisalaati marka salaada loo dhawaaqo min yowmi ljumuca fii yowmi aljumuca maalinka jumcaha dhexdiisa marka salaadii jumco la isugu yeedho aadaan ku dhaco fascaw ilaa dikri illaah u degdega ilaahay xuskiisa iyo salaada wadaru lbayc iibkana ka dhaqaajiya daalikum khayrun lakum taasaa idin wanaagsan adduuniya aakhiraba in kuntum taclamuun haddaad garanaysaan fa idaa qudiyat asalaa kolka salaada la dhammeeyo ee imaamku ka baxo faintashiruu fi lard dhulka u kala dhaqaajiya waاbtaguu min fadli illaah ilaahay adduunkiisa iyo arsaaqadiisana raadiya wadkuruu allaha kahiiran in badanna ilaahay xusa lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan wa idaa ra'ow tijaara marka ay arkaan baayac mushtari iyo ganacsi aw lahwan ama wax la gargaraacayo durbaano infaduu ilayhaa xaggeeda ayay u cararayaan wa tarakuuka qaa'ima adigoo taagan oo khudbad u taagan bay kaa tegayaan nebi maxamedow qul waxaad tidhaahdaa maa cinda allah ilaahay agtiisa waxa ahaaday oo dee janno iyo wanaag iyo ajriya khayrun wuu ka fiican yahay min allahwi waxa la tumayo wa min altijaara iyo baaca mushtarigada wallaahu khayru raasiqiin kuwa waxuun bixiya ilaahay baa u bixin badan oo u wanaagsan oo u khayr badan maadaama aanu waxba waayin marka dhowrka aayadood saddexda aayadood sidaasuu ahaa arrinkooda dadka mu'miniintaa baa ilaahay u yeedhay halqabsiga iyo cidda sababtu ahayd ha ahaato asxaabta laakiin cid walaba mu'mina oo wakhti walba joogta dee aayaadku way qusaynayaan sida aad arkayso adaankiina ciddii doonaysaaba ha adaanto nuudiya dee waa ficil majhuula ee mar haddii adaanku uu dhaco wey fascaw ilaa dikri illaah fascaw ilaa dikri illaah sacyigaas ma aha kii orodka ahaa laakiin waxa weeyaanu usoo farbax camalkii in loo soo farbaxo weeyi leannahu salaada in loo soo ordo waabwaabuu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam oo maruu asxaabta tukinayabaa wuxuu maqlay jalaba qub iyo qac ayuu maqlay iyo digdig sida dadkeenu halkaa uga soo ordaan marka la rukuucsan yahay ee u idhaahdaan in allaha maca asaabiriin isagoo soo guclaynaya qofkii oo xiiqsan dabeetana labadii kabood midba meel uu ku tuuro allahu akbartana uu aada ugu yeedhiyo si uu maqlo qub iyo qacdaasuu maqlay markaasuu yihi ayuha annaas calaykum bisakiinati waalwaqaar marka salaada ku socotaan si deg si deg si degan u socda wixii markaa soo gaadhaana dee tukada wamaa faatakum fa atimuu dee wixii idinka tegayna dhammaystira sidaasuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam marka orod inaanay arrintu ahayn laakiin ay tahay in wixii kaleba la dhigo wixii kaleba la dhigo qalbiga laga degdego waata ay bixinaysay muuqaalkeeda caaisha radia allahu canha kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama fii mihnati ahlih cashan cindamaa yakun fi lbeyt yakuunu fii mihnati ahlih reerkuu la shaqaynayay kolkuu xaafadda joogo fa idaa udina aw uqiima lisalaah kaannahu laa yacrifuna marse haddii salaada loo aqiimo ama loo adaamo alaabta uu hayaabuu dhigaya iyo shaqadu hayaabuu dhigaya waxaana la mooday inaanu nabadgaranayn sidaas wey waa waa inuu qofkii u hagar baxo safkii awalka ha eegto imaamka mar la xidho jamaca sunnaha aanu ka habsaamin laakiin hadduu sunnihii ka habsaamo salaadii laga horgalo dee wax badan baa dhaafay yaa ayuha aladiina aamanuu yeedhmadani iimaanku waxay sheegaysaa qofku muumin waxa uu ku noqday cibaadadana uu xaslado oo uu ku mitiro marka waa shaqadaadii hadayicin wey idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumuca marka salaadii loo dhawaaqo maalinka jumca inaanu wakhtiyadii kale la mid ahayn baa muuqanaysa laakiin kani xaalad gaara uu siiya waajib gaara uu siiya sidaa dee naska ilaahay u cayimay aayaadka markaa axkaam baa ku jirta haddii axkaamtaas bal aynu saabnasuulka waynu aragnay qaarkood ka qaadanno horta intaynaan axkaamta gaadhin maalinka jumcaha waxaa la odhan jiray wakhtigii jaahiliyadii carbeed yowmul caruuba magacaasuu lahaa kacbu bnulaayi ninka la odhan jiray ayaa ku magacaabay jumca jumco waxaa looyihi waa maalin la uruurayo cibaadaynu u ururaynaa waxaa kaluu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam in yuhuudda iyo kiristanka la faray inay iyaguna cibaado ururaan laakiin may calfan may calfan oo nimanka la yidhaahdo yuhuuddu waxay yidhahdeen berri nooga dhig ilaahay bay yidhaahdeen berri nooga dhig maalinka sabtida kuwa kiristankuna waxay yidhaahdeen axadda nooga dhig marka waxay moodayeen inay wax kororsadeen laakiin way isdib rideen labadaba dib bay usii dhaceen waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam inana waynu horeynaa labada qolana way dambeeyaan alyahuudu hadan wanasaara bacda had buu xadiidka saxiix leeyay yuhuudduna waa berrit waa sabti yuhuud kuwan kalena waa axaddii waa maalinkii kiristanka labada qolaba saasay u calafseegeen adaankan isaga ah ee ilaahay uhi marka loo adaamo salaada waa adaankee ila laba adaan baa jira adaanka hore iyo adaanka labaad culimada way jiraan qaarkooda ku tegay waa adaanka hore daliilana soo qaatay maadaama adaankaasi uu yahay dee mid mashruuca oo aan la dafiraynin sharcinimadiisa waa ku tegeen culimada qaarkood qolyaha qaarkoodna waxay leeyihiin waa aadaanka labaad leannahu wakhtiga aayaadkani ay soo degayeen nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam aadaankani muu jirin labaad waxaa jideeyey cuhmaan ibnu cafaan min alkhulafaa'i araashidiin radia allahu canhu markii dadku uu batay madiina ilaa markii hore waa la koobnaaye ayaa meel zawraa laydhaa gurigu lahaa suuqa ku yaalloo minaaro dheer leh ayuu hi ha loo baxo halkaa marka xoogaa yari ka hadhay adaanka kale dabeedna si dadkan baacamishtariga ah ee mashquulsani ay u maqlaan halkaa ha laga adaamo kolkaa dabeedna kii dambena waa markuu imaamku fadhiisto marka qolyahan kale waxa ay leeyihiin waa sida madhabka muctamadka amalaha dee uu kuma sheegay ibnu xajarne ee xanafiyada iyo ay qabaane inuu yahay adaanka labaad maadaama aanu kaa hore jirin sunanimadiis sunnaha ahaado laakiin kan aayaddu ay ka warramaysa wakhtigaa jira ee nebigu ogaa waa ka dambe waa ka iibkuna uu ku xaaraantinimoobayo ka hore maaha waa ka dambe dee khudbadiiba la bilaabayaba qowlkaasaad moodaa inuu maaragtay usii dhow yahay xagga daliilka iyo iyo macquuliyaddaba وhda المذhب هو رأي جمهور الفقهاء وqول عند فقهاء الxنفية ولaعaلaه ykun لأrجح kolka dabeetna adaankaa la gaadho wakhtigiisa maxaa dhacaya iibkiisa xukunkiisu muxuu noqonaya ila ilaahay iibka ka dhaqaajiya buui wadaru اlbayc iibka ka taga laba qowl bay culimadu leeyihiin waynu soo koobkoobaynaaye qowl waxa weeyaan horta waa la isla waafaqsay inuu xaaraam yahay macnaa iibka wakhtigaa wax la iibsadaa inuu xaaraam yahay layskuma khilaafsana laakiin xaaraantaas iibkaa xaaraan tahay miyuu ansaxay mise muu ansixin qolyo waa haabay leeyihiin waa xaaraan wuu dembaabay qofku laakiin wuu iska ansaxaya waa sidii qof ku tukaday guri aanu lahayn dhar aanu lahayn dhul aanu lahayn marka xaaraan wuu ku dhacay laakiin salaadiisii waa ansaxaysa a'immada qaarkoodna waxay leeyihin waana xaraam mana ansaxayo labadaa qowl ayaa waxaa si aad odhan kartaa malaa waxay u badan yihiin qowlkaa leh xaaraam ha ahaada wuu si ansaxaya وقال الأكثرون إنه حرام ولكنه غير فساد وهو يشبه الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الكراهة ساسا marka ay ku tageen waxa kale culimadu isweydiiyeen talow ilaahay dee sheeg wixii la odhan jiray iibka wixii kale ka waran dee wax la meheriyo way jiraan qaar wakhtiga wax meherinaya qaar wax hibaynaya qaar wax kala kiraysanaya a'immada qaarkood waxay leeyihin haa la midunbuu noqonayaa ragga qaarkoodna waxay leen maya isku mid maahee waxyaabaha dhiciddooda waa naadir wax badanna ma aha marka naskuna ma cadaynin iibkuunbaa la sheegay iibkuna wuu ka xadaafiiriya xasaasiyad badanya wixii kaloo dhan waana ka mashquul badan yihi ilaahayna dadka aan iibka ku mashquulin si gaar u ammaaray rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami salaa tijaaro iyo beec labadaasu si gaara naskoo xus waa labada ugu mashquul badan intaasoo aadaan hadday baxayaan islaamana ku urursan yihiin ama dar wax ka iibsanayaa qofkan kii bacadlahaa kii hudheellaha ahaa adaankii wuu maqlayaa dadkan lacagta sitana wuu eegayaa macaamiisha ah ee hebelow ii dhiib hebelow ii dhiib kanisii kanisii ma kanaan tag ajiibaa mise kuwanaan eegaa wey ibliisku wakhtigaa wuu dhex fadhiyaa halka aad nin iimaanluhunbaa ka bareeri kara inuu idhaahdo waa la aadaamuu qufulo marka baacii unbaa horta halka nasku u caddeeyey inkastoo layidhi wixii kale wax mash kollayba laakiin sida fiican oo wanaagsani waxa weeyaan dee inaanu qofku ku mashquulin wax kale toona lama ogola markaa wakhtigeennana waxaad mooddaa dee in naskan aanu ka muuqanin camalkiisu waaqica waaqiceenna nololeed aada ugama muuqdo siba meheradaha furan markaa cunnada iyo cabidda iyo daruuriyaadka aada ugama muuqdo bakhaarada iyo xamooyaan dee in aynu qur-aanka kariimkaa ku camal fallaana waa waajib bal isku day markaa in labadaa wakhti aada iswaafajisa wakhtigaad shaqaysan lahayd iyo wakhtiga aada ilaahay caabudi lahayd isku day nin tuurli tabu u seexda ma waaye baa la ydhaha soomaalidu waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan shakila-aan markaad isqanciso arrinkan inaad fulinayso cid kuu heelanoo kuu qabata ma waayid ma waayaysid oo dumar iyo wixii la mid a amaba inaad wakhtigaa qufulato weeye ninbaa magaalada qufuli jiray hudheeluu lahaa mar alla marka la aadaamo jumcada dalabkiisu wuu ka badnaa un dadka kale waxallo waxa dadku way sugi jireenba qaarkood in badanoo qadada markaa waayi jirayna waxa hudheelada kale ka waayayana isagay kusoo talagalayaan kollay ninkaasaa jumcada kadib qadahayo oonay ka dhammaanaynin dhankaa kalunbaa ilaahay uga dheelitiraya khudbaddu ma waxa weeye shardun lisixati ljumuca jumcadu inay ansaxdo ma shardi bay uti haa nebigu wuxuu uhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii dad yahow sidaa aragteen anigoo u tukanaya u tukada isagoo bilaa khudbada jimco lama arag xigmadda looga jeeda loo soo gaabiyey salaadana labadii ragcadood ee duhurkee la gooyey labada khudbadoodba halkoodii galay dadka muslimiinta in la wacyigeliyo garaadkooda la dhiso si ay isugu xidhnaadaanay ilaahay ugu xidhnaadaan ay aakhiro u dareemaan arrin weyn weeye waxaasay ku baraarujinaysaa khudbaddu khudbadan iyada ahay cadadka ay ku guntamaysaa waa intee cadadka ay ku guntamaysaa waa cadad la ysku khilaafay qur-aanka iyo xadiidku may cayimeen cadadkaa khudbadu ay ku guntamaysaa ama jumcaduba tirada uu yahay jumcadu cadadka tukanayay ku waajibaysaa qur-aan iyo xadiidtoona cadadkaa may cayimin sidaa darteed baa khilaaf ka dhacay qola waxay idhaahdeen waa inta jamac inta jamac tukata labiyo saddex liyaa qaarkoodna waa labiyo tobanka nabigu kusoo hadhay bay idhaha nabiga caleyhi salaatu wasalaam labiyo toban buu ila tukiyey ama u khudbadeeyey dar kale waa kuwa afartan yidhaahdo oo waxa ay markaa madhabta shaaficiya kuwa la mid a qowl baad se moodaa ibnu xajar laftiisu bukhaari marka uu sharxay u guuxay rajaxay oo odhanaya intii magaalo wada degan u baahan inay isbaraarujiyaan ee wax isla socodsiiyeen maalinkaa isarkaan ilaahay dartii u ururaan waa intaa intii xaafad wada degan intii qaryadiiyo wada tuulo wada degan iyay bilaa jumco noqonin intaa mitl deegaankaasiba inay jumcada ogaan weeye mar haddaanu nasku cayimin cadad inta ugu rooni waxa weeye in la xikmaddii jumcaduna saa aynu sheegnay ay tahay waa ciddii meel ku wada noolayba ha oogeen jamaca iyo jumcada iyo ihmaalinii fudaysan marka tuulayaasheennan magaalooyinka ku xeeran ama baadiyaha mid walba jumcadii way ku waajibaysaa inay fudaysadaanna ma ah qaala alxaafid ibnu xajar walacala hada almadhab arjaxu almadaahib min xaysu daliil انظر الفقه على المذاهب الأربعة وفتح الباري وروح المعاني للألوسي جمعة طبعا وحا أي لها أحكام بدنا دي هل كان مكا أينان كقبغن كرين يا حديث بدنا كسا أرورين لكن إنها لغتا تبان كرا يوا إنهار جمعة خطبة دي دا في الصومالي ميا لغو معناها ما اللغة العربية إن لغو أخري أمبا بس اللغة كلا أجنبي أنا ولغو أخري كرا محد culimada hore waxay u badan yihiin inay luqa alcarabiya noqoto laakiin culimada casriga iyo raggii hore qayb ka midihi way qabaan luqo kale ama luqooyinka ajinabiga in lagu akhri karo maadaama xikmaddu ay tahay in wax la isfahamsiiyo wax la isu sheego dee qofkii mar haddaanu luqadiiba garanayn maxaa wax loogu sheegi dameer malab siduu noqday qofkii waa qof malab un sida aanu garanayninna markaa runtii de arrintaasina in laga ijtihaado oo culimmadu ay ka ururaan oo laga fiirsado way mudantay dadka qaarkood baa markaa yidhahdo af carabigiina dee wuu tegayaa oo khudbadda inaga hadhe haddii inan la soomaali gareeyo dee wuuba iska yaraan dee ma iminkay ku baranayaan iminka inta dhagaysata jumco ku dhagaysata luqal carabiya dee kuma bartaan carabiga qaar badan baaba ka cadhooda oo yidhahda waxba maanaan fahmin marka marka la bilaabo had iyo jeer khudbadii dad boqolkiiba siddeetan way ka dhacayaan markaasuu huuro bilaabaya qof in allaha wa malaa'ikatawda u dambaysana wuu ku soo toosaya laakiin marka luqadii uu qofkani fahmayay si fiican loogu sheegayo wuu la jaan qaadaya wuu la jaan qaadaya waxa laga warramayo waxa looga digayo waxa soo kordhay waxa sixid mudan waxoo dhan buu la soconaya xataa haddii ay noqoto inta hore lagu akhriyo ta dambe in lagu fasiro ayaa wanaagsan haddii la idhaahdo tacliiq xagga hore iyo xagga dambe af soomaaliha lagu fasiro wakhtiga horena inaanay soo wada ururin baa laga yaabaa wakhtiga dambena ay dadku markaa kala maadaama ay muddo fadhiyeen ay caajiseen ay kala dhaqaajiyaan yaa ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min yowmi اljumucati fascaw ilaa dikri illaah dee waxyaabaha kolley xusida mudan waxaa ka mid ah in maalinkan loo diyaargaroobo oo nadaafaddii iyo udgoonkii iyo dahaaradii la qaato masjidka lagu kalaho safka sufuufta u horeysa qofkuu ku dadaalo aamuska u ogaado jiirjiirka ummadda uu yareeyo waxyaaba adaabta weeye jumcada aynu kaga soo hadalnay fiqiga faida qudiyat asalaatu faintashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illaah marka salaada la dhammeeyo kala dhaqaajiya oo dhulka u kala faafa ilaahay arsaaqadiisana doonta waxaynu ka fahamnaynu ka qaadanay inta ay isku xidhnaanayaan imaamka iyo dadka uu tukinayaa waa inta aan assalaamu calaykum la odhan marka salaada la dhammeeyo halkee lagu dhammeeyaa salaada assalaamu calaykum baa lagu dhammeeya fa idaa qudiyat asalaatu fa'dan kale ee ku xigtaana tartiib maca atacqiib markaasay dhammaatay qof fasax weeye dadku inkastoo dee qofka gaar ahaantiisa inuu dikriyo inuu salaadihii tukada sunnaha ahaa ay dee u wanaagsan tahay haddana isku xidhnaanshahooda halkaas ku dhammaaday faintashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illaah labadan amara isdaba yaallaa waa amraani lilibaaxa waa amru libaax qasab iyo waajib ma aha markaa inaad kacdaad suuqa gasho amaba aad wax raadsato ee mabda mabda guudun weeye nasku wuxuu dhiirigeliyey qofku inuu isku wado shaqada iyo cibaadada iyo wax soo saarka iyo waxqabsiga hadduu qofku wixiisu u bisil yihiin wakhtigaa shaqa aanay u oolin de wuu iska seexan karaa waanu iska fadhihi karaa islaamku inuu dhiiriyey wax soo saarka iyo waxqabsiga si aanu qofku ugu noqonin culays cala alaakhariin ayaa laga faa'idaystay wadkuru llaha kaiiran haddayada salaadii laga baxay oo la yidhi shaqo taga ayaa haddana ilaahay uu leeyahay ilaahay in badanoo daakira maxaad ka fahamtay halkaa dikriga ilaahay kuma hadha masaajidka iyo meesha salaada addikr halkaa kuma hadhayo laakiin kolka aada suuqa iyo meherada tagto oo meelaha mashquulka iyo qaflada ku badan tahay xusuusnow dikriga ilaahay dikrina de waa la yaqaan waxaa ka mida dikriga wacdigii iyo waanadii waxaa ka mida wanaagood farto xumaantood u diido qur-aankood akhrido tasbiixdood badiso halkaad eed ku ridi lahayd heese jacayla iyo wax durbaanaa ama dicayadaad bilaabi lahayd iyo khuraafaad ama kaftan dumar wax kaa iibsanaya aad la bilaabi lahayd munkaraad geli lahayd waxaa lagu leeyahy waxaasoo dhan ka fogo waa qafladii wadkurullaha kaiiran dikriga ilahayu meelna kaaga hadhay saasay wax waliba kuugu barakoobayaan lacalakum tuflixuun waidaa ra'aw tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha tijaaro iyo lahwi labadaba ilaahay wuu israaciyey rag waaweyn munaasib kuma ahayn weeyi inay waxa ay maqleen u adkaysan waayaan ciyaalka iyo caatifada noocan ay qabataaye qof weyne ma ahayn inuu la abqaado waxa la garaacaya infaduu ilayhimaa ilaahay ma odhanin ila laba shay buu soo sheego tijaara iyo lahwi altijaara walahw labadaasuu nasku soo wada sheegay haddana infaduu ilayhimaa naskuma odhan maxaa ilahay uhi infaduu ilayha ilayha mid quray tilmaamaysa waa limufradin mu'anath macnihiisu waxa weeye tijaarada iyo lahwiga dadku lahwiga umay ordayn asxaabta tijaaraday u ordayeen ta markaa la islahaa laga fara qabsado waa iyada infaduu ilayha taasee ordeen wa tarakuuka qaa'ima adoo taagan waxay ka turjumaysaa kumay qabanayn kamaad mudnayn adigoo wacdi la taagan oo xikmadi kaa burqanaysa inay dhaqaaqaan aladabu maca arasuul sala allahu calayhi wasalam nabiga sidii looga edabsan lahaa looga faahaysan lahay qul maa cinda allahi khayrun min allahwi wa min altijaara ilaahay agtiisa waxa ahaaday baa ka fiican wallahu khayru raasiqiin muxaadarada labaad waa suuratu alaaq suuradda laydhaa bilowgeeda suuratu alaaq oo markaa wax badan aan ka fogayn suuraddan qad samica akhirkeeda bilowgeeda suuradda qaala allahu tacaala yaa ayuha alnabiyu idaa طallaqtum الnisaءa faطalliquuhuna lcidatihina waaxsu lciddah wاtaquu اllaha rabakum laa tukhrijuuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna ila an yaأtiina bifaaxishaة mubayina watilka xuduud اllah wman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsah laa tadri lacala allaha yuxditu bacda dalika amraa saddexdaa aayadooda isku xigee suuraddan bilowgeeda ahy waxaa ilaahay uu kaga warramayaa laba arrin labadaasoo ah gabadha marka la furo sida ay u ciddo tirsanayso muddada caddadbaxa iyo soo ceshiga alciddatu waalrajca qur-aankuna sidaasuu nolosha aadamaha ee uu saxayo ee uu toosinayo saasuu isugu dhafaya jumcadii iyo jamicii baa laga warramaya nidaamkii qoyskaa laga warramaya kii jihaadkaa laga warramaya kii caqiidada ka sii horeeya waa nidaam alxayaa nidaamkii nolosha wada saxaya wey nidaamu taqiir nidaam waxna dhisaya wey waxna duminaya waxa uu duminayaa wixii xun wuxuu dhisayaa wixii hagaagsan qof hagaagsanoo qof ilaahaya rabbaani ayuu soo saaraya marka haddaynu soo aragnay sixitaankii dhinaca la xidhiidhay cibaadaadka tanina waa cibaada marka sidan qur-aanku u sheegay loo raaco nidaamkii qoyska marka sidan loo toosiyo marka labadii qof haddii ay isqaban waayaan oo ay kala tagaan xuquuqda ka dhaxaysa inay ilaaliyaan weeye gabadhii iyo ninkii maxay xaq isugu leeyihin cidda wax laydhaha baa dhex maraysa muddo ay cadadbaxayso calaa tuul ninuma guursan karto muddadaa jaanis baa la siiyey labadan qof inay isku soo noqon karaan aayaadka intan kalena intaas uunbay xawaashaynaysaa ee macaanaynaysaa ciddada iyo rajcada iyo xuquuqda ilaalinteeda taasu nebigu xaasaskiisa mid ka mudabu furay ilaa wuxuu aa bashareh malag mu ahayn midaan dalaaq ka suroobaynin iyo isaga iyo horihiisu inay isqabtaanna ma ahayn laakiin waxau ahaa bani aadam ilaahay karaameeyo rasuul ka dhigay islaamihiisa mid ka mida hadday iskir qabteen oo weliba saaxiibkii inantuu dhalay xabse loodhan jiray waa furay waxa xadiidku tilmaamayaa in markaa la yidhi soo cesho raajichaa fa innahaa qawaamatun sawaama wa hiya min aswaajika fi ljanna riwaayadaasoo mursal lagu tilmaamay soo cesho waa waxaad u soo ceshanaysaa soomkeeda iyo salaadeeduna way badan yihin waana oryahaaga jannada soo ceshade waxaa kaloo qaarkoodna ay ku tilmaamayaan markii uu furay ibnu cumar xaaskiisa ayaa wuxuu furay iyadoo caado leh waxaana macruufa gabadhu marka ay caado leedahay haddii la furo intaa ay daahir noqonayso loo tirin maayo laakiin marka ay daahir noqotunbaa kow looga odhanayaa wakhtigii loo tirinayay saddexdii jeer ay daahirka noqonayso kolkii nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam cumar ee uhi inankaygii xaaskiibuu furay iyadoon daahir ahayn wuxuu nabigu ku yihi u sheego ha soo ceshado murhu falyuraajicha markaa kolka ay daahir noqoto kadib uun hadduu doonayana dee sidaa ha kusii haysta hadduu doonayana ha furo laakiin ha soo ceshado labadaas sababaad baa lagu tilmaamay geel duq baa loo tumaabaa la yidhi nabigaa lala hadlayaa calayhi salaatu wasalaam ciddii ummadda u weynayd ra-iiskiiyo madaxda u ahayd hogaaminta u ahayd isba uu ku dhici karayay dalaaqu ayaa ilaahay uu ku halqabsaday xagga yeedhmada xagga yeedhmada ilahay isagu ku halqabsaday laakiin waa arrin ummadda oo dhan loo jideeyey yaa ayuha nabiyu nebi maxamedow idaa dallaqtum unisaa'a dumarka markaa furtaan adiga iyo muslimiinta kale fadalliquuhunna dumarka fura liciddatihinna liibtidaa'i ciddatihin si ay cadadbaxooda u bilaaban karaan wa axsul cidda ciddadana tiriya waataquu llaaha rabbakum ilaahiinnii idin abuuray ka cabsada laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna dumarka guryaha lagu furay ha ka saarina walaa yakhrujna iyaguna yay guriga ka bixin ee ha ku ciddo tirsadaan ilaa an yaatiina inay la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin mubayina foolxumo cad wa tilka xuduudullaah kaasi waa xeerarkiiyo nidaamku alla jideeyey waman yatacadda xuduud allaah ilaahay nidaamkiisa cidda tallowdaa faqad dalama nafsah naftiisiibuu meel kaga dhacay qardoofada weyn isagay ku dhacday sidaa haw ciddo tirsadeenoo yo idinka durki laa tadrii ma ogid qof yahow lacallallaaha rabbi wuxuu u dhow yahay yuxdisu inuu soo cusboonaysiiyo bacda daalika intaa la isfuray kadib amran kalgacal oo dib ay iska jeclaadaan ay isu jibboodaan meel dhow ha iskala xidhiidheen fa idaa balaqna ajalahunna marka ay ku dhowaadaan wakhtigii ay cadadbuxu u dhammaanayay fa amsikuuhunna bimacruuf dumarka si qurux badan u soo ceshada aw faariquuhunna bimacruuf ama si wanaagsan u sii daaya luufluuf iyo laalaal taasunba allihiin alla ka yihi wa ashhiduu markhaatigeliya marka furaysaan iyo soo ceshiga labadaba dawaya cadlin minkum laba ninoo caadiliin ahoo idinka mid ah wa aqiimuu shahaadata lilaah markhaatigana ilaahay dartii u fura waa ka markhaatiga ah haddii loo baahdo daalikum yucadu bihi kaasaa la ydinku waaninaya man cid baa lagu waaninayaa kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir qofka ilaahay iyo aakhiro rumaysanba axkaamtan lagu waaniyay ku dhaqankeeda iimaan laawe lama sheegin ma aqbalayabay leeh waman yattaqi llaaha qofka ilaahay ka cabsada yajcal lahum makhrajan wuxuu u yeeli doonaa wixii ku adkaada meel uga baxo wayarsuqu waxa uu ka raashimi min xaysu laa yaxtasib meel aanu malaysanaynba waman yatawakal cala allah qofka alle ku tiirsaday arrimaha u dhiibta fa huwa xasbuhu dee ilaahaysuuu ku filayin ilaahay yuu qawadin alleh waa ku filan yahay ina allaha baaliqu amri ilaahay arrinkiisa mid ka sal gaadhaya wey ilaahay arrinkiisu kuma adkaado qad jacala allaahu ilaahay wuxuu u yeelay likulli shayin qadran wax walba wakhti buu u qabtay ciddada iyo wakhtiga la kala tegayana laydin cayin wakhtigeeda saddexda aayada saasee mawduuca uga hadlay waxaad arki karaysa suuraddan bilowgeeda iyo aayaadka ilaahay uu ku nuuxnuuxsaday iyo suuradda in badan oo ka mid ah iyo nebigoo lala hadlay iyo ummadoo aad loogu dardaarmay iyo hanjabaadda allee meesha ka dhacday iyo guubaabada intaasoo dhammi waxa ay tahay iyada oo xuquuqdii dumarka loo dadaalayo iyo maatida intanoo dhan waxaad arkaysaa waxa ilaahay uu u hadlayaa dumarkiibu u hadlaya dumarku yay odhanin ilaahaya diinta naga axat way gaaloobayaan hadday caynkaa idhaahdaan hadday idhahdaan diintu caynkaa maxay u tidhi qad kafarna waa gaaloobeenba ilaahay waxa uu ogsoonaa jaahiliyadii carbeed iyo jaahiliye waliba dulmiga ay ku haysay dadka maatida ah ee wax allawa xaqoolah ay lahayn aanay jirin marka sidaasaa suuraddaa dhane suuratu dalaaq la yidhaahdo ama suuratu nisaa suqra suuraddii dumarkee yarayd weeye suuradda dumarkee weyn waynu soo marna intaaba ilaahay iyagu u hadlaya bal sida ilaahay markaad aayaadka eegto tilka xuduudullah waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsah dalikum yucadu bihi man kana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir waman yataqi illaha yajcal lahu mahrajan waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh halays ilaaliyo wey halays jiro markaa meelka dhac baan la ogolayn labada jinsi inuu midana meel kaga dhaca ka kale dumarka iyo ragga way iyo waddaa la kala leeyahy marka cid waliba wadadeeda haysanaysa saasay noloshuna ku macaantahay ku qurux badantay dadkii nebi maxamedow markaad dumarka furtaan ciddadooda u fura ciddadooda idaa dallaqtum unisaaa fadalliquuhunna liciddatihinna marka dumarkii furtaan waxaa ka horaysa waa furi kartaan waa furi kartaan dumarkii ayaa ka horaysa aynu horraysiino axkaamta hali dalaaqu mubaaxun aw maxduur baa la isweydiiyey dalaaqu mayuu bannaan yahay mise ma bannaana tee sida muslimiintu isku waafaqsan yihiin waa inuu bannaan yahay dalaaq cidda tidhi markaa dalaaqu ma bannaanana qowlkiisa muctabar maaha oo la dhagaysan maayo waa farajoo marka had iyo jeeray suuroobi weyda wada socodkii qoysnimo labada qof inay kala intay ciil ku wada noolaan lahaayeen iyo cidhiidhi inay kala nastaan wey bal inta ilaahay wax kala furayo marka dalaaqi waa mubaax xadiid kale abqadulxalaala ila allahi dalaaq xalaal ilaahay wuxuu ugu necab yahay dalaaq xadiid kalena dee culimo badan baa tilmaamay inaanu sugnayn xadiidka isagaa waa makhraj weeye sida kaniisaddu u tiri dadku iyo isfurina ha kala laalaadeen islaamku ma odhanine waxaa la leeyahy marka xal kale la waayo waa la kala tegi karaa dalaaqa ama furiinka labaa loo qaybiyaa xagga axkaamteenna sunniyun wa bidciyun mid sunniya iyo mid bidciya macnaheedu waxa weeye sidii sharcigu uu u jideeyey furiinka u dhacana waxaa la ydhaha sunni sidii islaamku uu diiday cidda wax u furtana waxaa la ydhahdaa dalaaqiisaasi waa bidci dibna in looga noqdo la saxo weeye gabadhoo daahirahoo wakhtigai cadadbaxa bilaabi karaysay ku jirta furiinka la furaa waa sunni gabadho aan daahir ahayn haddii la furana waa bidci waa aayaddani waa taa sheegtay ciddada wakhtigay bilaabi karaysay daahirkata in la furo aan la furin wakhti aanay ciddada bilaabi karaynin oo ay ku dheeraanayso waxa ilaahay uga hadlaya waxa weye wax toddoba cisho toban cisho meelaha ah ayay ku dheeraanaysaa islaanta marka maanta la furo iyadoon daahir ahayn ilaa intay dee daahir noqonayso looma tirinaya markay daahir noqotaa kow loo odhanaya kow marka intanoo qur-aan iyo intanoo aayaada sidan adag ilaahay uu sheeguu leeyahy islaanta yaan la furin wakhti aanay ciddada tirsan karayn waa toddobada cishaa laga hadlaya toddobada cishaanu ilaahay ogolayn qofkan inuu xanibnaado maabaalug sanado sanada haddii mijinta laga xidho ka war islaanta oo laydhaha gabadhna ahaan maysid gabadh la-aanna ahaan maysid lama ogola toddoba cisha aayaadkaasi ay ka warramayaan oo laga digayaa laleeyahy iyo ciddada ku dheeraanin wakhtiga tooska ay u bilaabi karaysaa lab waxaa xusid mudan tan laga hadlaya waa daatu laqraa dumarku markii aynu kasoo warramaynay dee habka ay u ciddo tirsanayaan way dhowr qaybood bay ahaa inaad xusuusan tahay mooyaane mid ciddo lagu lahaa waa marka furiinku maynu ka warramayna marka laga dhinta maaha imanka mid ciddo lagu lahaa iyo mid aan lagu lahayn bay horta u qaybsamayeen labada qof ay ismehersadeen guri gelin dee ciddaba kama dhexaysa markay isfuraan suuratulaxsaab baynu kusoo marnay alaa dib u raajici aayadda famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha haddii markaa labada qof ee kala tegay gabadhii ay tahay midaan caadada yeelanin ama yar ama cisegoys oo weyn ama uurba leh tan halkan nasku kaga warramaya maaha leanno ciddo ku dheeraanaysaa ma jirta ciddadeedu waa iska cayibanta tawur kale ciddadeedu waa goorma ay cadadbaxaysaa an yadacna xamlahunna waa markay umusho tan ama yar ama weyne gabowdayna ciddadeedu imisay ahayd saddex bilood bay ahayd oo dee waa iska cayinayd iyadana wax ku kordhayaa ma jiro laakiin waa tan hesha ee markaa marna daahir noqoto marna aan ahayn taasun weyta ayaad ku warranaya dalaaqiina labadaa qaybood buu noqday waxaa kaloo nasku uu tilmaamay dumarku wakhtigana ciddo tirsanayaan inay joogaan guriga lagu furay oo xikmaddana dee waa kaa ilaahay uu sheegayoo waxaa iska suuragala labadan qof ama in badan baaynu aragnaaba markay cadho jabaan isla markaana ay ogaadaan waxay isku qabeene danahaa dayacaadda ubadkana ay arkaan duruuf kastoo jirta inay isu soo xiisoodaan oo dabeetana ay jeclaadaan inay isa soo ceshadaan soo ma dhacdo waa badanta marka meel dhow inay iska raadsan karaan iyagoo gurigii wada jooga kolka ay ilaahay quluubtooda isu soo jeediyo hawliba ma jirtaba aqalkay kala seexanayeen unba iminka mid isugu wareegay arrin sodog iyo sodoh iyo seedi kaaga xidhan toona ma jiro ilana waa caqabad haddii ay lagaala wareegabe waa lagu soo wareejiyey dabeetana waad xaslan weyday waa lagaala wareegay sawtan arrintiiba cidhiidhi gashayba markaa loo baahday dhibaad iyo islaantu adduun iyo kada wa kada iyo rag inuu ka wada fadhiistay waa duruuf badan wey qofku cadhada haysana inuu yidhaahdo taa weligayo elarji baan ku ahayoo dib isuma arki karno ma suroobaysa ilaahay baa qalbigaagan yara liita ilaahay baa kaa yaqaano wuxuu kuuhi laa tadrii lacala allaha yuxdiu bacda dalika amran war adigu waxba ma ogide waxaa laga yaabaa kadib imika wakhtigana kala tagteen kadib inuu ilaahay arrin soo cusboonaysiiyo mararka qaar baa qofka laga kari waayayaa war u kaadi war u kaadi war waa laga yaabaa inaad u baahato war dalqadaha iska dhammayn may lagama yaabo goordhowna kiiba maaha qofka ragguna wuu muujinayaa uun dumarkuna way qarsanayaanuun intaasunbaa farqiga u yaro dhexeeya iyana way doonaysaa laakiin aadun baana efka ugu ballaarhinayn isna wuu ku dhawaaqayaa wuu ku yeedhinaya islaantii baan doonaya reerkii baan isku soo celinaya carruurtii baa baylaaday waxaas daldalay wadaadaw qiil hala eego saas maan wajeedi way ka been sheegaan weliba caamadu si waxuun ugu suuro galaan wixii uu yidhiba u dafiraya waa muhiim haddaad masalo saxaysood nin culimaa tahay waxba lagama raseeyo ninka iyadaa loo yeedhaa sidan uu sheegayaa ma runbaa mise waa been sidan uu sheegayaa arrintu miyay u dhacday in badan baa maya soo baxaysa leanna wuxuu rabaa inuu iskuto waxbuu soo yaro waraysanaya marka sidii uu waxu sheegay uu ka yaro ogaaday inaanay suuq badan lahayn ayuu si kale u dhigayaa soo yar suubinayaa hadda isagii baanay ka go-an tahay oo cidda xaaraanta u dhuumanaysaa waa isaga muftiga iyo mustaftiga kolba waa kii wax khalda muftiga wax sheegaya hadduu khalda isagaa mas-uuliyadda leh mustaftiga su-aasha weydiinaya hadduu wax khaldana mas-uuliyadda isagaa leh mar kastood kelmadda bedeshana baabkeeda wuu isbedelayaa laa tadrii lacala allaha yuxdiu bacda dalika amran walaashaa ma hubtida bay idhaah iskama hubtide seediga hayse seegina taasay kusoo baxday isagoo ninkiile labadani way kala dhinteene u kala raaxee ayuu inantoodii la saftay oo u la saftay oonu waxba reebin lee warka halkii u dambaysuu geeyay cadhadii iyo kala go-a dabeetana wuxuu arkay gabadhii oo shaaximanoo la sharaaqatay ninkii dee warba wuu dhammaadayba maxaa isugu muxuu isugu noqonaya waxay isugu noqdaan ma jiro marka taa aad ha loogu xisaabtamo iskana ilaali nin kuu soo cawday iyo gabadh kuu soo cabatay inaad la safato ama aad u jiibiso ama aad la xamato goorno markay isku isku lugaduwadaan adigunbaa markaa noqon doona ka laga sheekaysto khatar cadiim iyadana waxa aad ku muslaxaysaa ha ahaado macnaha waa tajaarib tijaabadaynu hellay wey iyadana waxaad ku muslaxaysaa ninkaagu waa wanaagsan yahayso idinkunbaa isyaqaana ha iskala heshii isagana intaa inlee ku dheh wax kale ayay kaa bixin haddii kale berigaynu isa seegnay kaasi caynkaa iyo caynkaasi ugu yidhin wey waaya xukumka saddexaad waxa weeye maa hiya alfaaxishatu alatii takhruju biha marka intaynaan dhaafin halkaa bixidda bixidda dee aayadda ilaahay wuxuu ku yidhi idinkuna ha saarina iyaduna yay bixi marka iyadii in gurigii laga saaro iyo iyadii inay tidhaahdo naag la furay fadhi ula oo ay fakato midna xalaal maaha waxay uga bixi kartaa ama looga saari karaa ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina faaxishada cad inay la timaado hadday sinaysato ama ceeb ku dhacdo maxkamaddaa la geynoo danibo way saari danibo iimaanka way kaa qaadi buuli haddii ceebi timaado danibo way saari alfaaxishatu lmubayina waxay noqon kartaa iyadoo loo fadhii waayo oo markaa dhibaato keento oo ninkii dhibto oo qoyskii dhibto oo jaarkii dhibto oo shiidkii badis markaana dee waa la saaray ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina haddii iyadoo la dhibaateeyana waa laga saaray marka intaan dhib jirin gabadhaasi inta ay cadadbaxayso ninka ha kaag dhowaato liannaha fii xukmi zawja wax badan bay kala mid tahay oridii la qabayba oo iminkaa inaan wakhti u haynin haddii uu dhinto way dhexlaysaa hadday iyadoo dhimata u dhexlayaa meherkii bay ku leeday masruuf bay ku leeday mariin bay ku leeday ma'wi iyo guri bay ku leeday mutcay ku leeday kullu daalika waa wax saaran soo ceshigeeduna yakuunu dee sida fuqahada macruufkaa dhexdooda yakuunu bilqowli waalficl soo ceshigeeduna wuxuu noqon karaa qowl iyo ficil labadaba qowluu noqon karaa inuu idhaha xaaskayga heblaaya waa soo ceshid a'imad badanna waxay qabaan inuu ficilna noqon karo soo ceshigu ficilkaasoo ah maxay ma inuu bud la dhacaabaa warku waa iska cadi haddii ay isku daqaqamaanba labadii qof wuu soo ceshadayba macnaheedu waxa weye inuu shaabadaystay oo uu ka raali noqday wey ninkii gabadhii markaa aan weli kala cadadba laa tukhrijuuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina marka labadan caa'iladood ee qoladii ninka uu ka dhashayna ay gabadha guriga ka eryayaan kuwii iyadoo ay ka dhalatayna ay leeyihiinna meesha iskaga soo bax miyaa lagugu falay sawtan lagu furay maxaad ka fadhidaa ay soo waaridayaan labadaba waa dembiilayaan laakiin sharciga hoos ha weegeenoo caatifada iyo cadhadu ha baxdo aduu wixii duruuf iyo dhibaataa unbaa looga saari karaa faaxishadanna waynu fasirnay in dee faaxishada marar badan baa nusuusta ay ku tilmaantaa sinada sina waa noqon kartaa qofkii oo dhibaato lagu sameeya ama iyadu samaysana waa noqon kartaa aayadda haddaad akhrido ilaahay baa yidhi wa ashhiduu daway cadlin minkum markhaati geliya halkee markhaatiga markhaati sameeyun baa layidhi ee halkee markhaatiga loo samaynayaa ma furiinkaa loo samaynayaa mise soo ceshigaa loo samaynaya may labadaba loo samaynaya labadaba ilaahay wuu soo sheegay fطلquuهuna لcidatiهina وأxsu الcidda faإida balغna أjlhuna faأmsikuhuna bmacruufi aw faariquhuna bmacruuf furidii iyo cidda tirsigii taariikhdii ciddada soo ceshigii mid waliba markhaati buu ubaahan yahi markhaati waayo wixii aan markhaati lahayn muran baa ku hoos jira muran buu u badan yahi marka ha dhowto meherkaa la ysku qabsanayaa furiinkaa la ysku qabsanayaa inuu jiriyo in kale dhaydka iyo taariikhda cadadbaxa ayaa la ysku qabsanayaa wuu isoo ceshaday iyo waan soo ceshadiy imuu soo ceshan bay ka bilaabmaysaa waxaasoo dhan markhaati hala ahaadee ee wuxuuna culimmadu kala tegsanyihin markhaatigu mawaajibba mise waa sunne marka dee daahirka aayadda la eego wa ashhiduu dee waa amar walamru yaqtadii lwujuub ilaa an yuujada saarif amarkuna waajibnimuu keenaa marka gabadhii kolka la furaya kolka la soo ceshanayaba dee sidaa qur-aanka kariimka uu sheegay markhaati ha lagu xisaabtamo waxaa dhici karta ninku isagoon gabadhaba soo ceshanin wakhti fursadiiba ay dhaaftay kadib inuu yidhaha waa soo ceshaday marka mar haddaan markhaatina joogin dee dhibkeeday leedahay waaya yaa ayuha nabiy idaa dallaqtum nnisaaa fadalliquuhuna liciddatihin ciddadooda u fura macnaa laamta waxay tilmaamaysaa libtidaa'i ciddatihinna si ay ciddadooda u bilaabaan oo aanay u habsaamin marka gabadh in la leeleeliya maaha wa axsu lcidda yaa lala hadlaya raggii baa ilaahay ula hadlay ilaan damiirka ku jira axsu ee faacilka ahi waxa weeyaan damiiru ljamaaca raggii baa ilaahay ula hadlay ciddada tiriya furnaya maxaa naga galay baliya baaskeeda ana dhaafto meesha ma qabato ilaahay wuxuu ku leeyahay ciddada tiriya ciddadii markaa in raggiiba ka mas-uul yahay ayaa meesha ka muuqanaysa leanna waxbaa kaga xidhan dad iyo duunyaba way kaga xidhan yihin gabadhanaad furtay ilaa wakhtiga ay adiga kaa dhammaanaysa kaa cadadbaxaysa inaad tirsataa adaa dan kuuti uurka soo baxa iyo ubadka yimaada ama uu kuu abtirsana ama kuuma abtirsanayo way ku xidhanta masaariiftii iyo gurigiiiyo mariinkiiyo wixii lagu lahaa o dhan baa ku xidhan marka iyana waajibku waa saaran yihi walaa yaktumna maa khalaqa allaahu fii arxaamihin dardaaranka iyaga haystaa waxa weye calooshooda wuxuu ilahay ku abuuray ee ama xayda ama urayay qarin raggiina waxaa la leeyahy ciddada tiriya meesha waxaa la doonayaa dad xilkas ahoo mudakar ah oo miyir qaba waxaan isla wada wareeree jumbuqtaaniga ah meesha ma yaalo wattaqu llah wattaqu llah waa arrin taqwo u baahan dadkan waxaa kala hagi kara un taqwadaa kala hagi karta wax kale ma kala hagi karaan laa tukhrijuuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna ila an yaatiina bifaaxishatin mubayina watilka xuduud allah waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsah لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن بينهضا iyadoo sidaa u cidda tirsanayso loo tirinayo laleeya weli ma dhammaan weli ma dhammaanin faidaa balagna ajalahunna ajashaasi waa wakhtiga ay cadadbaxayso wakhtiga ay cadadbaxaysa hadday gaadho oo ay dhammaato soo ceshi ma jiro sidaa daraaddeed baa balagna ajalahunna waxa ay in badan kitaabkaad soo saartaaba uu ku fasirayaa fa idaa qaarabna ajalahunna wakhtigii ay cadadbaxaysa kolkay ku dhowaato ee aad aragta in jaaniskii idlaanayo dhammaanayo fa amsikuhunna bimacruuf aw faariquhunna bimacruuf labadaasaad kala dooranaysa cadhadii way jabtay waa la waayo arkay wakhtigii wuu sii dhodhow yahay fursaddii baa la dabaqabataynayaa marka ama soo cesho si macruufa ama iska sii daa si macruuf iska sii daadaas waxay noqonaysaa waa inaanad soo ceshaninu waad iska daynu kolkaad soo ceshan weydo way ka sii bixi uun wuxuunay tallaabi doontaa taariikhda dabeetana waa u dhammaatay bimacruuf bimacruuf markuu ilaahay kama reebin almacruuf waa lafdi caam ah oo tilmaamaya wax weyn xaqii inaad sidii uu ahaa oo qur-aanku u sheegay u oofisan weeye macruufkaas waashiduu daway cadlin markaa dee waxaa nasku uu diidayaa cudurka jaahiliyada had iyo jeer odhanaya gabadhan weli may dhammaan arrinkeediio kamaad ciil bixina soo celi amaba inuu qofkii gadaal iska canuntu idhaahdo kolkii hore way iseegtaye inaan ku xidhaabay ahayd adduune iminkaan adduun ku xidho intaan soo ceshado qaar baa carabta waxay odhan jireen waan ku soo cesh markaan kufraan ku soo cesho oo haddana aan kufuriyaan kusoo cesho oo haddana aan kufuriyaan kusoo cesho si aanad oorina u noqon oori la-aanna u noqonin ha sidaa qur-aanku uu ihi fatadaruuha kalmucallaqa falaa tamiilu kula almayli fatadaruuha kalmucallaqa waashiduu dawaya cadlin minkum qur-aankuna aad buu u tixgeliyaa markhaatiga iyo cadaaladiisa markhaatigu haddaanu caadi lahayn waxba lagama rumaysanayo wa aqiimuu shahaadata lilaahi waa erey ku jahaysan markhaatiyada aqiimuu fura ashahaadata lilah markhaatiga ilahay dartii u fura raggiyo dumarka midnaha u eexanina daalikum yuucadu bihi man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhir qofka ilaahay iyo aakhiro rumaysa haddaanu ilaahay iyo aakhiro rumaysnayn maxaa la weydiin dee ama ilaahay rumaysanyaanoo aakhirada dee qof rumaysnayn waxaan leeyahay ama aanu ku tala jirinba waman yataqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib isu muslaxaad weeye ilaahay baa dadka isu muslaxaya ragga iyo dumarka qof labada qofe qoyskii hadday ilaahay ka cabsadaan mahraj buu siin mahraj xidhiidhiga ay ku kala tegayaan wayarsuqu min xaysu laa yaxtasib arsaaqad buu ilaahay sheegay adduun kale ma tilmaamin arsaaqad baa la tilmaamay in badan baa arsaaqaday ka warwarayaan u kala yaaca in badan baa markay iska ladnaayeenna si wanaagsan u wada jooga markay busaaradi taabtana kala dhaqaajiya ama bii la waayo markaasaa ilaahay uhi xagga arsaaqada ilaahay baa hayee arsaaqada alla kacabsiga uun ayaa ku hayay qofka ilaahay ka cabsada meelaanu filayn buu uga furi doonaa marka gabadhu ninka ha u sabirto ninkuna gabadha ha u sabro waxaa dhacda soomaalida nin iskaba ladanoo marka uu guursado wax ka yaro si noqda soo ma jiro dabeetana la yidhaahdo islaantaa loogama horeyn maalintii uu taa guursaday baa wixiisii babisaa la u tuuray siday u yidhaahdaan raasweynba ama markuu islaantaa guursadayba waxu qarqarxeen waxaa yaryara liitee laga faalinayo ayaa meesha aan la eegayn marar badan bay dhacdaa inay isaga sharaysato ama ay tidhaahdo kani waxba ma hayo sidan uu yahay marka dulqaadka labadaba alla kacabsigaasaa ilaahay wax ku maaraynayo waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu in ilaahay lawdala wada saarto ilaahay in lagu tiirsado weeyo qoysku uu noqdo qoys ilaahay leh yuhuuntuna ay wanaagsantao wada baxnaaninaya ilaahooda ina allaha baaliqu amri albaaliq ka arinkiisa gaarhaya weye macnaheedu ilaahay waxba kuma adkaadaan waxa uu doono cidduu wax la doono cidduu ku filaanayo wuu ka saalgaarhaya arrimihiisa walasnaa naxlu baaliqii amranaa inagoo arrinkeena laakiin kama salgaarayno inteed dadaalaysaa dadaalaysaan waxba isugu kaa dhacayn qad jacala allahu likulli shayin qadraa allahu aclam